weliin waxaad degeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayayna idinkaga imaanaysaa magaalada washington waxaa haatan aad kusoo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysaa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idintiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o e-da toddobaadkan golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa shirkoodii khamiislaha ahaa looga hadlay hindiso sharciyeedka difaaca qaranka waa sharci lagula xisaabtamaya ciidamada inay yihiin kuwa mas-uuliyadda iskale amniga dalka waxaa sidoo kaleeto sharcigaasi uu qeexaya oo u dhigaya sida ciidamadu ula dhaqmayaan dadka ay la joogaan ee gudaha waddanka gaar ahaana shacabka marka ay timaado haddaba sharcigaasi iyo su-aalo kale oo ku saabsan arrimaha ciidamada waxaa u sahlo al-shabaab inay ciidamada dowladda dharkooda iyagoo wata ay weerada geystaan jidadka xiran ee muqdisho iyo goorta la isku dhafi doono ciidamada dowladda soomaaliya ee gobollo kala gedisan kuwoodii lasoo tababaray ay ku kala jihaysan yihiin ayaan guud ahaanba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku eegaynaa waxaana marti iigu ah wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali maxamed waa tahay wasiir ugu horreyntii kusoo dhawow barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee v o e da waana kaaga mahad celinayaa waktigaagan aada noo soo hortay aad iyo aadaa umahadsan tahay zahro zahra cabdi axmed v o e da runtii aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa runtii barnaamijkan aad soo diyaarisay oo ah in aad ii sheeg
waayahay adigoo mahadsan dhowaantan waxaa jirta sharci golaha wasiirada aada horgeyso adiga wasaaradaada ay diyaarisay oo sharciga difaaca militariga soomaaliya ku saabsan bal ugu horreyntii sharciga muxuu dhigayaa haddaad noo sharaxdo in yar waa mahadsan tahay zahro sharciga waa hindise sharciyeed difaaca qaranka ee soomaaliyeed oo runtii qabyo qoraal e waaye runtii xaqiiqda nidaamka ee shuruucda dejinta wax waaye waxay kasoo bilaawdaan ama kasoo bilaaban karaan baarlamaanka labada aqal ama baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaa kaloo sidoo kale hindisharciyeedka keeni kara wasaarad runtii indiga hindisharciyeedkani sida aad la socoto sida uu qabo qodobka boqol labaatan iyo lixaad dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya sida qodobladiisa ay qabaan qodobkiisa koowaad in xukuumadda federaalka ay damaanad qaadayso nabadda iyo kanadobanimada iyo ammaanka qaranka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo badqad badqadinta ekinashar shacbi shacbigeeda iyadoo adeegsanayso ekina adeegyada ciidamada kale ah ciidamada amniga sida e ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed nabad sugidda ciidanka booliska iyo ciidamada asluubka sidoo kalena faqrada labaadna adeegsiga ciidamada amniga waxaa lagu sugayaa sharci loo dejiyey sidaas ayuu leeyahay qodobka boqol iyo labaatan lixaad ee dastuurka ee kumeel gaarka runtii noo degsanaa ama lagu ansixiyey qabyo qoraalkiisa oo kumeel gaarka kowdii agosto labada kun labayo tobanka sidaas daraadeeda sharci waxaa jiray horay u jiray inta aad la socotana dowladnimadeena ma aha dowlad hadda bilaaw ah waxaa jiray sharci number shan iyo toban lixdii abril labada kun sagaal boqol iyo lixdankii uu soo baxay oo oo ahaa sharciga aasaasida ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo sharci number sidoo kale shan afartii may kun sagaal boqol iyo lixdankii oo lagu askareeyo ciidamada militariga sidaas daraadeeda waxaa la socotaa nidaamka annaga aan soo marnay asal kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa lixdan iyo sagaalkii dowladnimadeena waxay ahayd nidaam oo ah civilian oversight ama dowlad shacab ah laakiin waxaad og tahay inta intaas ka dambeysay waxaan soo marnay nidaam military ah burburka kadibna waxaan ku laabanay in dowlad barlamentary ah oo baarlamaankeedanu shacab yahay oo madaxweynahana uu shacab yahay oo ra-iisul wasaarihiina shacab yahay oo wasiirkii difaacana sidoo kale uu shacab yahay wasaaradana ay leedahay nidaam qeyb oo civilian oversight ah ama shacab ah iyo qeyb oo isha taliska ciidanka xooga dalka oo taliya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu maamulo marka sidaas daraadeeda wax badan maadaama specially aan qaadanay dowlad federaal ah oo waagi hore aanan qabin nidaamyadii sharuucdii horey u jiri jirtay wax badan ayaa amendamenta in lagu sameeyo la bedelo lagu khasbanaaday si ay meesha uga muuqato korjoogteynta in la korjoogteynayo khaasatan ciidanka ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka aan wasiirka aan ka ahay ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed runtii sharcigaani ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan ee sharcigan la sameeyey waxaa ka mid ah dhaqanka xooga dalka soomaaliyeed loo qaabeeyo xanaan iyo habraa ku salaysan korjoogtida rayidka oo dalkiisana si toosa loo hoosgeeyay kara golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed sidaas daraadeeda waxaa lagu qusbanaaday in sharci ka turjumayo nidaamka korjoogteynta maadaama dawladeena ay ballamenteri tahay ee baarlamaankuna uu leeyahay guddi difaac korjoogtaynta shacabka anigaaba fahminba macnaha maxaa loola jeedaa qodobkaasi muxuu dhigayaa haddaad noo faahfaahiso anigii dhegeystayaashaba korjoogteen waxaan idinku faahfaahinayaa dawladani waa dawlad shacab ah baarlamaanka waxaa soo doortay shacab baarlamaanka waxaa la yidhahdaa hadda sidaa la socdaba gola shacaba iyo senators ayaa jira golaha shacabka micnaheeda waxa waaye ma aha military system ma aha waa askar ma aha wuxuu ku samaysan yahay nidaam shacabiyad ah marka sidaas daraadeeda ciidankana waa military waxaanu hadda ii sheegay adiga aan qaadanay in wasiir oo difaac ah oo shacab ah oo ciidankaasi la shaqaynayo oo oversight ku sameynayo waxyaabahaas socdo qaabkay u soconayaan ee weeraan sida uu qabo dastuurka ee kumeel gaarka qodobkiisa boqol iyo labaad oo qeexaya weliba wasiirka wasaaradda markaasi uu joogay special wasaaradda gaashaandhigga awoodaha iyo madxafka uu markaasi u leeyahay waayahay e dhegeystayaasha mid ka mid a haddaan balkhadad ka siiyo soo dhowow dhegeystaha ku jira dhinaca magaalada muqdisho magacaa ku bilow walaal maxaa jeclaan lahayd inaad wasiirka difaaca aad fursad u hesho soomaaliya inaad la hadasho aada weydiiso
yaar walaal aad baan ku salaamayaa adiga iyo wasiirka gaashaandhiga oo fursadani siiyey waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo midana wasiir mar walba waxaan maqalnaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxay qaadaan howlgallo ay kula dagaalamayaan al-shabaab howlgalladaas waxay socdaan asbuucyo kooban haddana meelay ka baxaan lama yaqaan maxay tahay waxyaalaha istaagan inay howlgalladan socdaan oo dalkao dhan lagu xoreeyo waa su-aasha koowaad su-aasha labaad magaalada muqdisho oo aan joogo inta badan waxaad arkaysaa ciidamo badan oo iska dhex maraya laga yaabo in ciidamadaasi tuuto xigta aysa qabin laga yaabo inuu hal tuuto qabo kor ka qabo shaati hoosna uusa ka qabin miyaanay jirin anshax xadiga ciidamada xooga dalka soomaaliyeed isla su-aashaasi maxaa sahala in si fudud uu tuutaha ciidamada uu ugu disho al-shabaab intaasa weydiinaya aad baad umahadsanta magacaagana raaci dabcan muqdishoaad joogtaa waa bishaar bashiir oo muqdisho jooga waaye bishaar bashiir waad mahadsan tahay haye wasiir adigoo mahadsan waa bishaar aada buu u mahadsan yahay meediyahana runtii iyo shacabka soomaaliyeed oo maanta dhegeysanaya iyo intii meediyaha kala socota runtii waxaan filaya inay la socdaan inuu dalku ka socdo dib u dhis ciidanka ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sanadahan hadda aan joogno runtii inay socdaan nidaam oo la yidhaahdo reform act runtii ciidamada lagu sameeyey dib wax habeen lagu sameeyey ciidamadana runtii guulo badan ay kasoo hooyeen la dagaalanka iraqaajiinta ama la dagaalanka ururka ee xagjirka ah runtii ummadda soomaaliyeed iyo guuda banaystay sida aad la socotaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxay sameeyeen howlgallo loogu magac daray badbaado badbaado one oo runtii guulooyin badanna laga gaaray in ay al-shabaab runtii looga adkaado meelaha ay ummadda soomaaliyeed ku dhibaateeyaan shacabkii soomaaliyeed loogu gurmaday shacabkii sooma shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka ama ciidamada qalabka sidana isdhexgalkooda iyo fahamkooda iyo inay isku kalsoonaadaan inay sidii hore ay ka duwan tahay runtii xaqiiqdii meelihii maanta cadowgaasi ku sugnaa oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay gaareen maanta nabad ka jirto ummadii soomaaliyeed meeshaas ku nooleedna dowladnimada ay gaartay waa la socotaa umalaynaya marka howlgaladana ma dhamaan karaan ilaa guudihii laga gaaro annaga sida aan la soconno ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waajibaadkiisa uu yahay ilaa uu ka gaaro xaduuraha dalka sidii ummadda soomaaliyeed aafasariras kambuni dhexdooda ay u gaari laheed ama ay u heli laheen nabad iyo barwaaqi iyo bashbash xaqiiqdii waxaan dhihi lahaa waqtiga hadda aan joogno waa waktigii ugu qiimaha badneed ee runtii diburiska ciidankana uu korortay iyo in cadowga runtii laga adkaado insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajeyneynaa inaan meelaha hadda aan joogno meel ka daran aan sii tagno ka fog aan sii tagno waxyaabihii yaro hadda xakadkana duniyey xaqiiqdii saliidii waxaan galnay ee seasonka ama robabka xiliyada koobabkana waa la socotaa dalkeena iyo meelaha hadda ofereshinada ay ka socdeen waa dhul beereed oo runtii xiliyada koobabka aysan howlgallada aysan ku feeneen howlgalladiina howlgalladihii hore way ka duwan yihiin meelaha annaga aan tagno inaan qabano inaan ku sugnaano inaan shacabkii aan u adeegno inaan shacabkii iyo ciidankii ay isdhexgalaan heer waxaa la gaaray shacabkii in ay la shaqeeyaan ciidankooda ay garab siiyaan ay warbixinta siiyaan ay wax walba siiyaan taasi marka guulo badan oo runtii maanta ay soomaali guud ahaan ay gaartay iyo dowladdeedana ay gaartay ee runtii lagu guulaystay waa marka waxaan dhihi lahaa taas meel fiican ayay hadda maraysaa insha allahu ummadda soomaaliyeed oo maanta dhegeysanaysana waxaan u rajeynayaa ilaahay idankiisa in culeyska badan meelaha qaarkood hadda ay ka jira in laga dulqaadi doono sida ugu dhaqsiyaha badan waxaa tiri ciidamada eeisha daliga ee dharka wata waxaan sameynay waxa la yidhaahdo anshax code of conduct discipline ayaan sameynay oo isha ciidamada la baraayo oo waxay qeyb ka tahay weliba in la baro nidaamka xuquuqda aadanaha inaan barno xiliyada dagaalka iyo xiliyada kaleba si shacabka ay si wanaagsan ay ula dhaqmaan tuutaha aad ka hadlaysid dib u habeen ayaa la sameeyey ciidamadii waa la rejisgareeyey tuutahooda ayaa la rejisgareeyey maanta waxaan ognahay askariga ciidanka ciidamada qaladka sida gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed magaciisa familkiida mix of kinbay ee la dhahayay waxaa jira meeshuu ciidanka uu kaga soo biiray qori numberkiisa tuutaha numberka uu wato iyo in finger printka oo soft copy hard copy laga qaado failing system loo sameeyo maantaan ognahay askariga maanta meesha uu naga jeedo runtii taas naftarkeeda waxaa laga sameeyay dadaalo badan laakiin waxaa la socotaa ama shacabka soomaaliyeed aan rabaa inaan u sheego dowladnimada iyo markay burburtay waxaa burburay institutionka oo dhan ayaa burburay runtii xaqiiqda in institutionkii sidiisa la rabay uu kusoo laabtay waxay u baahan tahay in juhdi badan lagu bixiyo wakti kastana waxa waaye waxay u baahan tahay in juhdi lagu bixiyo annagana waxaan aaminsannahay waktiga hadda aan joogno inaan habeeniyo maalin juhdi aan ku bixinayn insha allahu tacaala meelaha ummadda soomaaliyeed ay rajeynaysa meesha ka fiican insha allah waa gaarsiin doonaa waata bishaar bashiir wuu mahadsan yahay iyo su-aalahaas uu ku weydiiyey dhegeysto kalea khadka ku jira dhinaca gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka walaal soo dhowow aragtidaada iyo waxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto wasiirka gaashaandhigga uu ku maqlaayo soomaaliya magacay waa hashim mataan adiga wasiir xasan ba waa idin salaamay iyo saaro iyo idaacadda v o a dhammaantiin wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo annagu hadda qurbaanaynu joognaa markii saxaafadda iyo media la daawanayo waxaan aragnaa ciidamo aada u qurxoon oo tababaran oo dibadda laga soo celinayo wadamo kala duwan oo micnihii markaad daawatid niyadda u roon laakiin micnihii markii ay waddanka gudihiisa yimaadaan ay moodid in maaragtay aad is leedahay ciidamadan ma ma xaggee bay ka baxeen ama maxaa loo waayey maaragtay markii ay waddanka yimaadaan xaggee bay aadaan waxaan kaloo wasiir ku weydiin lahaa mararka qaar waxaan idaacadaha ka maqalnaa ciidamo dawladda ka tirsan oo markii dagaallo maleeshiyaad ama dagaal beelaad dhacaan qabiiladooda la kala safta ayagoo tuutihii dawladda qaba oo calankii garabka ku wata laga soo sawirayo oo sawiradooda lasoo bandhigayo qaarkoodna lagaba yaabo in aidigoodii la arkaba marka waxaasoo maaragtay xoogaha micnihii see micnihii xaggee wax ka socdaan arrintaas xoogaha mano waa ma naga jaal bixin kartaa adoo raali waa idin salaamaya waa mahadsanta xaashi waa mahadsan tahay zahar oo aada aad ayaasan tahay sidoo kale walaalkeena oo ahaayo igala soo hadlaya fener aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya ciidamada waagii hore inuu ka sheekeynaya ayaan umalaynaya laakiin hadda ciidanka aan tababarno oo la diro waa waxaa jiri jirtay ciidan intii tababar loo soo diro ama loo diro iyagoo keli yar aysan dalka dib ugu soo laaban jirin laakiin maanta waxaa la gaaray in ciidamo urur kaamil ah la diro oo sidiisa ku imaado oo urur labaad la diro soo laabto urur saddexaad taas marka ifaaraha dawladeed iyo rabitaanka iyo biseelka ummadda soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed runtii waa ku ammaanan yihiin oo naftooda iyo erdigooda ay sharafkooda u bixinayo dalkooda hooyo iyo inay badbaadiyaan ummadooda runtii hooyooyinkooda iyo gabdhooyinkooda iyo wilashooda oo runtii aan waxba dalabsan inay naftooda u bixiyaan ogolaaday runtii aada iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee runtii aan dhihi karo wax lagu faano waayo geesiyaal xaqiiqdii waagii hore hadday jiri jirtay ma jirto hadda ciidanka annaga waxaan ka gudubnay in reform iyo loo sameeyo dib u habeen oo sax ah in ay helaan mishaaraadkooda daarigta ay u helaan saa la socota golihii cabinetka ee ministerska hadda waxay u baasmariyeen in ciidamada xooga dalka soomaaliyeed runtii loo kordhiyo mishaaraadkooda taa marka ii sheeg hadda kadib arrimahaas kadib waxaan hadda runtii aan ku jirnaa in ciidamada inta hadda ay haystaan xerooyinka haystaan in ka badan in loo hagaajiyo oo runtii xuquuqdooda ay ku ilaashadaan ay ku ilaashadaan shaqadooda iyo waajibaadkooda ay ku gutaan runtii ciidan hadda kala tagay ma jiro insha allahu tacaala hadduu ciidan kala tagay jiri lahaa runtii urur la dagaalama ummadda soomaaliyeed ma lagama adkaan lahen ciidamadii way joogaan ciidanka soo tababartay way joogaan insha allahu tacaala ilahay waxaan ugu baryayaa inay ay guul iyo barwaaqay bashbash runtii ummadda soomaalida ay soo hooyaan dhanka kale ciidamada qabiilka u sabta waa la socotaa annaga qabiil iyo rafaad iyo waxa waaye dalkan wuu soo maray dagaalo sokeeye ayaa lasoo maray mabaadi'da oo qabiilka in laga gudbo waxay u baahan tahay wakti badan in la geliyo xaqiiqdii waa la socotaa maanta qolihii baarlamaanka oo hadlaya arrimo qabiil ka hadlaya maanta waa la socotaa qaababka maanta dawladooyinkeena ay ku dhisan yihiin nidaamkii lagu yimaada iyo qaabka ay yihiin marka inaan ka baxno waxaan u wada baahan nahay kuwa dabada jira iyo kuwa dalka jiraba in wacyigelin badan la sameeyo in wadiinadii iisha dadka lagu abuuro daljecel lagu abuuro insha allahu tacaala qofku uu dal dad qabiilkiisa inuu ugu weynaado waxaa la rabaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inay ugu weynaadaan inuu qabiil iyo waxyaabo kala wakti badan iyo sabar badan iyo duuqaad badan iyo wacyigelin badan ayaan u baahnay insha allahu tacaala guud ahaan dhibaato dalka ka jirta waaye mooga ciidanka keli maaha insha allahu tacaala waxaan rajeynaya laakiin annaga waxaan ku qasban nahay inaan nidaamkii ciidanka aan barno inaan code of conductgaas waxaan usameynay saasaa kamid ah disciplinkii qofka ciidankaa sigoo dalkiisa weliba difaaca mararka qaarkood haddii qaladaad ka dhaca waa dad kale ay sharciga sharci lagu qaadaba marka sharci waxaa jira oo penal code ah oo isha loo sameeyo ciidanka lagula xisaabtamo iyo qofkii dembi gale dembiga waa lagu qaadaa laakiin badidooda boqolkiiba sagaashan waxaa dhihi karaa ciidamadeena sharafta badan oo qiimaha badan waktiga hadda la jooga aada iyo aad ayaa ii sheegay waajibaadkooda oo oo dastuuriga ay gudanayaan aadna waa umaadsantahay inta kaleo dhibaato aa sheegaysinaysa waa ka bixina insha allah waa tahay dhegeystahaasi aad ayuu umahadsan yahay ee gobolka ohaayo haatana dhegeysto kale ayaa ku jira qadka telefoonka walaal soo dhawow magacaaga adigoo ku bilaabaysid iyo dabcan su-aasha aada qabtid saara magacaygu waa maxamed faarax talyaani adiga iyo wasiirka waan umahad celinayaa sidoo kalena idaacadda fiyada waa umahad celinaya isku hawlada barnaamijkan qiimaha badan su-aa laba su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo wasiirka isagoo mahadsan su-aasheeda koowaad aan rabo inaan wasiirka weydiiyo waxay tahay inta badan kooxda al-shabaab dawladdu ay dagaalka kula jirto farsamooyinka ay isticmaalaan marka ay rabaan weerarada inay qaadaan waxaa kamid a in ay isticmaalaan dharka ciidamada militariga oo kale ama dharka ciidamada dawladda soomaaliya marka dawladdu sidee ay ugu suura gashaa in dharkaasi ama saanada ciidamada ama dharka ciidamada kale uu gacantooda ka baxo oo u gala gacanta kooxaha ay la dagaalamayaan xogtaas miyaysan haynin maxayse ka damacsiiyen oo uga qorshaysan su-aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay waxaan xasuustaa tan iyo dawladdii xilligii sheekh shariif ciidamo soomaaliya ay leedahay ayaa dalal kala gedisan lagu tababarayay kuwaas oo farsamooyin iyo noocyo kala gedisan loosoo tababaro oo dalal kasta oo markaas ciidamada soomaaliya loogu tababaro lasoo baro farsamo gooniya ilaa haddana ciidamo isku dhafanoo soomaali ay leedahay oo goob lagu soo bandhigay ma aanan arkin marka goormee dawladda soomaaliya u qorshaysan inay hesho ciidamo isku dhafan oo dawladda soomaaliya ay leedahay oo looga maarmi karo ciidamada nabad ilaalinta ee midowda africa maxamed faarax talyaani aada buu mahadsan yahay labada su-aalood aad weydiisay kow aragtida ah dharka ciidamada oo isticmaala runtii ururada xajirka oo runtii markay ummadda soomaliya dhibaataynayaan qadadoodii aada bay inoo dhibaysaa laakiin annaga hadda waxaan sameynay nidaam nidaamkii hore ka duwan hadda dhar cusub ayaa keennay ayaa yaalla dhararka waxaan ugu talagalnay askariga xaqiiqdii oo la diiwaangeeyey oo systemka galay in dharka nafirkiisa lagu qoro ama iisheeg adiga lagu sabiro mid si aanan isa ugu tirtirmeynin qofka askariga numberkiisa numberka askarka uu leeyahay iyo magaciisaba qofku markuu soo hor istaago uu akrin karo oo dhihi kara hebel hebel iyo numberka askariga uu wato marka taas hadda waan sameynay waxaa kaloo la sameeyey arrimaha horeyna aan u sheegay oo haddana aan ku celnay reform adag ayaa lagu sameeyey hogaanadii iyo wixii dhan waxaan iisheeg hogaanada aan ku dhiibnay dhalinyaro runtii master degree ah aan ku aamini karno dadka oo runtii dalkan mustaqbal kale oo wax soo bartay naadiga iyo ciidankaba soo bartay duwal master ah ayaa iisheeg adiga ayaa hogaanadii wixii aan u dhiibnay arrintaasi waxaan ilaahay subxana wataala aan ka rajeynay inaysan soo laabanin laakiin habra ayaan u sameynay tuuta askari lama siin karo waktiga hadda la joogo aan ku deganayn numberkiisa wiilka aan iswadanin oo systemkana ku jirino berin aan ugula aktimi karin horta taas waxa waaye kahortag iyo waxaan rabnaa inaan sameyno sidii lagu adkeyn lahaa oo bixintiisa hataa qofka askariga uusan ku heli karin midda labaadna waxaa jirta dhar isku eg oo la keeni karo oo dalka la keeni karo intii shakaan loo qaato lasoo tashto oo dharka u eg runtii taasna iisheeg adiga policy ayaan ka sameynay inaysan degedega soo degi karin oo iisheeg adiga laba hortaba oo arrin khudabaan uu noqdo xaqiiqdii arrinka waxaa tiri ciidamo badan ayaa dalalka lagu soo tababaraa waxaa jirta inaan la sootin kala moogi waxaan bedelnay mode of waxaan bedelnay structure tababarka iyo wixii ciidanka xooga dalka soomaaliya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaa waagii hore waxaan jiray taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa chief of staff iyo waxay isku hayay land force commander isbedelkaas aan sameynay waxaa la keenay chief of staff oo ciidamadii iyo staffkii iyo shaqaalihii iyo arrimaha financialka procurement iyo wixii quseeya iyo land force commander oo asigana ah ciidankii dhulka ee askarigii commander ku ahaa sidoo kale isla meeshaas waxaan sameynay qaabka tababar warso iyo waxaa jirta iyo nato ayaa jirta marka waktiga hadda la joogo tababarada dalalka walaalaha ama saaxiibaha nahay oo na siiso turkiga oo kale dalalka sabaan nahay maraykanka oo kale ee e u t m ee european unionka dhammaantooda waxa waaye one doctrine way hal doctrine horta ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliya maanta waxay tababar ku qaataan hal doctrine ay ku wada dagaalami karaan sidoo kale wasaaradda waxay milestoneskeeda ama qorshe hooleedkeeda qeyb ka ahaa in la dhiso guddiga isku dhafka ciidanka ciidamada qalabka sida oo runtii wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga masraxiga uu ka yahay wasiirka goormaad hooshaas guddigaas oo ay hooshaas goormaad guda gelaysaan isku dhafka ciidamada muddo waa la hadalhayaa mana suuroobin dabcan gobolada waa mahadsan tahay Ha.
waa mahadsan tahay waa ku walaa walaal aan ku dhamaystira zahroy guddigaas ayaa la dhisay oo ii sheeg maamul goboleedyadii ataa dadka kaga jiro Eh, hadda aan kula hadlahay waxaan sameynay ciidamo ayaa qeybaha dhammaan ciidamada qalabka sida ciidamada xooga dalka soomaaliyeed aan aan ka keenay ayaa la keenay waxaan isugu geynay xarada ii sheeg la yidhaahdo eh, jaalisiyaad eh, integrated iyagoo ah ee lagu tababaray oo doctrinkii la wada siiyey oo lagu eh, qalabeeyey oo lagu habeeyey kadibna waa ciidamada maanta hawdeegle iyo dhulkaas ay joogo waa- waa integrated marka nidaam waxaan wadnaa kow wixii horey u jiray in la tiriyo oo la qalabeeyo la habeeyo labo in nidaamkii isku dhafka la sameeyo saddex ciidamada maanta tababarka qaadanaya in isku dhaf noqdaan ay integrated noqdaan clan balance ba noqdaan oo ciidan oo ummadda soomaaliyeed ay ku qani karta ciidankan oo maanta turki inaan u dirno ay soo laabteen oo meelaha kale dalalka saaxiibada aan u direen oo tababarka lasoo siinay waktigaani waa waa ciidan isku dhafa Waa.
oo isheeg adiga dhammaan eh, qabiilada ummadda soomaaliyeed ay ku wada jiraan oon hal qabiil keligiis ahayn oo hal jiko keligeed ahayn marka taasi wixii hore qaabkii ku yimaadeen waa la socotaan nidaamka ciidanka xooga dalka waagii hore ku burburay shaqaabkii wax kusoo laabteen waktigii hadda la joogo waxaan taagannahay badadii oo ciidanka dib u habeentiisii iyo dib u dhiskiisa ciidanka ee xooga dalka soomaaliyeed ee ee lagu sameyn lahaa runtii aadna ugu faraxsanahay waktigan oo ciidankii dib usoo laabanayo inaan wasiirkeeda aan ka ahay wasaaraddaas oo runtii qorshe ku leh oo aragti ku leh marka wasaaradda eh, gaashaandhigga waxay leedahay qorshooyin oo halbeegye leh oo runtii igsi leh oo oo ii sheeg adiga iyadoo oo oo la falgalaysa ee qorshaha ee kala guurka arrimaha amsomta aa sheegtay amsomsaa la socoto ee in line with un security councilka sanadkii hadda dhammaaday ee ee waxaan uleynaa resolution number twenty four seventy two kun ayaa laga dhameeyay oo runtii aan ku qancinay ee, ah, markii african union Waa.
uu ka dhimay amsom in burundi laga dhimo burundina kun askari ayaan ka dhimay ciidankana dib tababar iyo dib u dhis ayaa ka socda Eh, waxaa kaloo jira eh, qorshaha eh, eh, transitional planka oo oo amsomna ay ku dhimayso tirada ay kaga joogaan dalka waa tahay markaas ma kuwa soomaaliya ayaa la rabaa inay la wareegaan hawsha amsom waase xilliga xilligaas meeli sida sida dhacday eh, hadda waxaan eh, runtii xaqiiqdii waagii hore ay ay joogeen inta aad la socotaan stadium muqdisho amsom ayaa joogtay Eh, xaqiiqdii eh, maanta waxaa lagu wareejiyey eh, booliiskii ayaan ku wareejinay anaa kaa wareejiyey television planka ee qayb ka aheyd ee qorshihii lagu soo hejishiyey london oo aheyd in qorshaha kala guurka la sameeyo qeybay ka aheyd in laga saaro waan ka saarnay Eh, waxaa laga saaray jaalisiyaad ayaa laga saaray burundi joogay Mhm.
Eh, ciidamadeena ayaa loo wareegay waxaa laga saaray wiisha meel la yidhaahdo ceelmahaan oo burundiga joogtay ciidankaa loo wareegay waxaa maslax ayaa ciidanka burundiska joogay marka waxaad moodaa meelaha ayaga ay joogeen markay ka baxaan ciidan tababaran oo tayaysan oo oo ciidamada qalabka sida qeybahooda kala duwan haddii booliis meesha ay leedahay booliiska la wareego hadday military leedahayna sida hadda jaalisiyaad oo kale militariya la wareegay marka qorshaha waa sii soconaya meelaha maanta ay fobabka ay joogaan oo ayaga ay ay ay ay ilaaliyaan markaan ciidan tababaran oo tayaysan oo capacity u leh oo qalabeysan aan u helno inaan yidhaahno meeshan anaga mas-uuliyadeeda sugannahay waa laga wareejinaya dalalkooda lagu celinaya marka hal maalin kama wada bixi karaan laakiin qorshaha yidanka ay dejiyeen iyo annaga iyo heshiisyadii maamulgoboleedyadii madaxweynaha ay ku heshiiyeen london conference ayaa ah qaabkii aan ku soconaa sidii ii sheeg adiga dalkaani marka rakatada ugu bixi lahayn insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maadaama ciidamadeena ay dhismayaan in aan ii sheegaan aan si si si si si sahlin aan ula wareegi doono waayo su-aasha ugu dambayso aniga aan ku weydiinayo oo waktigan aan kusoo xirayno waktiga aada hadda noogu yar haddaadna iisoo koobi karto way fiicnaan lahayd waxay tahay sacaadatu wasiir muqdisho shacabka aada ayay uga cabanayaan waddooyinka xiran inkastoo ammaanka marka la fiiriya qaraxyadii ay muddo dhowr bilooda ayagoo wax qarax uu dhicin ama uu yaraadayba haddii la dhaho sidaasi daraata swal hotel la weeraray haddana dadka waxay aada uga cabanayaan waddooyinkii si tarab taraba ayay u xiran yihiin meelaha qaarkood dadka shacabka ah baabuurta ma geli karaan xataa marka maxay yihiin waxyaabaha qidada dhow amaba aragtida dhow aada leedihiin si waddooyinka dadka loogu soo celiyo loogu furo oo macnaha ammaankiina dhan kaleeto si kale aada u sugtaan ilan waddooyinka xiran shacabka dhibaatay ku yihiin dhinac markii laga eeganayo zaara aada umahadsan tahay waxaan filayaa meelaha hadda aad aad aad qaabatay waxawaaye waad la socotaa dhibaatadii runtii dhibka badneed xanuunka badneed dalka markay ka dhacday kadib waxaa jira ciidamo mutadawiciin ah oo fourteen october la yidhaahdo oo isqoray oo maanta ka dagaalamaya meelihii al-shabaabka runtii diisku ahaa in meelahaasi laga qabta al-shabaab waxay radiis garaysay dhibaatadii badneed ee shacabka afartan milyan ama saddex milyan shanta boqol oo muqdisho ee haysatay way way way way yaraysay xaqiiqdii wadooyinkii arrimaha waadaama shaqada taytalkeeda la kala leeyahay arrimaha magaalooyinka ama civilian componentga ay shaqadooda ay yihiin booliiska ama isheeg aan filayo waa wasaarad kale oo oo dhigeyga oo saaxiibkeyga wasiir ka yahay laakiin qaabka hadda aan ku socno haddii al-shabaab aan ka adkaano ee shacabka soomaaliyeed ee degmo degan ee gobolka banaadir ama guud ahaan dalka ay ciidamadooda qalabka sida ay la shaqeeyaan sida ciidamada booliiska ay la shaqeeyaan nabadsugidda ay la shaqeeyaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed meel kasta uu jooga ay la shaqeeyaan waxaan filayaa wadooyinka inaysan naga xirm naga xirmaanaynin insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajeynaa aan weydiisanaynaa inaan ka guulaysano adayga ummadda soomaaliyeed aada iyo aad ma umahadsantaha baay wasiir xasan cali maxamed aada ayaan kugu mahad celinaya waktigaaga aada iyo aad umahadsantaha thank you guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan oo ga hadalna arrimaha ciidamada wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya xasan cali maxamedna uu marti igu ahaa ayaan intaasi kusoo gebagabaynayaa tan iyo kulanti dambe intaynu mar kale wada kulmi doonno nabadgelyo wakhtiga